aynu ku bilownay maarayaha dekedda magaalada muqdisho axmed washington ayaa maanta ka badbaaday qarax ka dhacay meel u dhow cisbitaalka naasireet ee magaalada muqdisho qaraxan waxaa ku dhaawacmay laba ka mid a ilaalada maarayaha wariyaha v o a muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdullahi oo warbixinta noo soo diray ila ka tirsan kuwa amniga dowladda soomaaliya ayaa u sheegay v o a in qarax oo ahaa miino la dhiga wadada dhankeeda lagu qariyey qashin yaalay hareeraha wadada laamiga ee isbitaalka naasaleet ee degmada cabdicasiis dad goobjoogayaal ah ayaa u sheegay v o a inay jireen meelo qashinka la dhigo wadada dhankeeda ah laguna qariyo waxyaabaha qarxa maareeyaha dekadda muqdisho ahmed washington ayaa la xaqiijiyay qaraxa inaysan waxyeelo ka soo gaarin balse waxaa jira khasaare dhaawac oo ka dhasho soo gaara laba ka mid a ilaaladiisa kuwaasoo loola caro goobaha caafimaad ee ku yaal magaalada muqdisho ila ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya oo xaqiijiya dhaawaca labada askari ayaa sheegay in hadda ciidamada ammaanka ee maamulka degmada ay halkaasi ka sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka gaar ahaana in la qaado qashinka yaalla wadada hareeraheeda si aysan mar kale u dhicin in wadada dhankeeda lagu qariyo waxyaabaha qarxa wadada laamiga ee marta agaarka isbitaalka naasaleeta ee degmada cabdicasiis ayaysan ahayn markii ugu horeyso qarax lagula eegto mas-uul dowladeed waxaana hore qarax lagula eegtay guddoomiyii hore ee degmada yaaqshiid ee xilka laga qaaday halkaasoo waxyeelay ka soo gaartay qaar ka mid a ilaaladiisa maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa kusoo badanayay qaraxyada la dhiga wadada dhankeeda waxaana hadda dhaawac ahaan dalka dibadiisa ugu maqan guddoomiyihii degmada hodan cabdixakiin dhagojuun oo qarax la dhiga wadada dhankeeda lala eegtay halkaasoo laba kamid askartiisa ku dhimatay isaga iyo qaar kamid a ilaaladiisa dhaawac uu kasoo gaaray habeenimadii xalayna qarax ayaa ka dhacay meel maqaaxiyo dhalinyadu ka caweeyaan oo ku taalla magaalada muqdisho gaar ahaana dhabaha la ilaaliya garoonka aadan cadde waxaana halkaas ku geeriyooda sideed dhalinyaro ah oo maanta si wada jira loogu aasay qabuuro ku yaala gudaha isbitaalka xoog ee magaalada muqdisho hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya ayaa la tacaalaya xaqiijinta ammaanka waxaana hadda ururka al-shabaab ay bilaabeen inay fuliyaan qaraxyo ay geysanayaan shakhsiyaad isku soo xiraya waxyaabaha qarxa iyo miinooyin la dhiga wadada dhankeeda waxaana ciidamadu ku guulayseen ama la yareeya inaysan dhicin gaadiidkii laga soo buuxin jiray waxyaabaha qarxo oo muddooyinkii dambe ururka al-shabaab aysan u suuragelin cabdulqaadir okey v o a muqdisho